kulan looga hadlayay xoojinta nabadda ayaa lagu qabtay degmada cadaado ee gobolka galgaduud kulankan oo lagu xalinayay shaqaaqo abni oo horaantii bishan ka dhacday degmada cadaado ayaa waxaa ka qayb galay maamulka degmada odayaasha dhaqanka gudoomiye ku-xigeenka amniga maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo qaar kamida bulshada rayidka ah odayaasha dhaqanka ee kulankan ka qayb galay ayaa ka hadlay ahmiyadda nabadda degmada ay u leedahay bulshada iyagoo u mahadceliyey gudoomiye ku-xigeenka amniga gobolka shabeellaha hoose oo ka qayb qaatay xalinta khilaaf ka dhexeeyay dadka deegaanka cadaado waa nabad waa barwaaqo waa amni waxaana ka shaqeeyey oo si miisaan la uga shaqeeyo oo ka qayb qaatay maalmihii lasoo dhaafay ama tobankii berioo dambe guddoomiye ciise ayaa kaalin ka qaatay mug leh ha la ogaado waxaa kaalin kale ka qaatay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor ayaa ka qaatay kaalin mugle
shirkaani maanta wuxuu ku saabsan yahay u mahadcelin guddoomiyaha amniga shabeellada hoose guddoomiye ciise maxamed cabdi oo ku yimid dalab annagu aan dalabnay arrimo yaryaroo meesha ka dhacay ka bacdi inaan uga mahad celinno dadaalkii uu sameeyey oo deegaanka ku soo kordhiyey inaan uga mahad celinno isla markaana aan ku sagootinayno
si kalsooni ku jirto ayaa deegaanka iyo maamulka iyo asagoo nagu soo kordhay ayaa naga wada shaqaynay cadaada waa beerkayagii waa wadnahayagii marka wixii dhibahaya waana wada dhibahayaan waxaan leenahay ilaahay naguma soo celiyo dhib dambe ilaahay dhib dambe naguma soo celiyo hadduu nagu soo tegana waxaan leenahay adiga iyo siyaasiyiinta kaa sokaysaba waxaan leenahay ha dhugma la'aanina magaaladiinna u soo gurmada magaaladiinna u imaada magaaladiinna nabad uga shaqeeya dhanka kalena ciise maxamed cabdi oo ah guddoomiye ku-xigeenka amniga ee maamulka gobolka shabeellaha hoose ayaa bulshada degmada kula dardaarmay in ay ka wada shaqeeyaan amniga iyo nabad ku wada noolaanshaha bulshada waxaa wax hormariya dadka ayagu iska leh deegaanka hoose iska leh ayaa horumarka iyo amniga iyo nabadgelyada sabab u noqda waxaa kor ka ilaaliyaahi waxay u kaalmeeyaan inta gogasha joogta inta buddhigayaasha ay u kaalmeeyaan sidaa darteed inaan lahaano aas-aas hoose oo hooyooyinka iyo dhallinyarada iyo odayaashuba ay intaysan dhibaatadu dhicin laga hortago kulankan oo diiradda lagu saarayo xoojinta nabadda degmada cadaado ayaa muhiim u ah wada noolaanshaha bulshada ku nool degmada cadaado iyo kuwa ka imaanaya gobollada kale ee ka shaqeeya degmada cadaado ee gobolka galgaduud